إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay cagta mariye fariisan askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada yaqshiid ee magaalada muqdisho toban askari oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar duqeyn ah oo xalay mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen xerada itoobiyaanka degmada bardaale ee gobolka baay qarax gaari looga gubay ciidamada kenya ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka mandheera askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax iyo howlgallo qorsheysan oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen magaalada muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay howlgal ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa wuxuu sheegay in dhaawaciisa kadib ay dayacday dowladdii uu u dagaalamayey boqolaal ka tirsan ciidanka itoobiya ayaa lagu dilay dagaalo ka soconaya gobolka amxaarada iyadoo xukuumaddu ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka faano cudurka aidiska ayaa kusoo badanaya waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka ay joogaan dadka soogalootiga ah ee itoobiyaanka ah ganacsatada magaalada guriceel ayaa ka cabanaya lacaga canshuuro xaddaaf ah uu maamulka galmudug kusoo rogay gaadiidka ganacsatada wax u keena waxaa la ballaariyey dhismaha suuqa xoolaha ee ku yaala deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo laga dhisay goob cusub dowladda koonfur afrika oo xoog kula wareegtay hanti ay dad badan oo soomaaliya ku leedahay dalkaas kulan u dhexeeyey beesha maxamuud hiraab iyo wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur iyadoo beesha ay bayco la gashay wilaayada iska horimaadyo culus ayaa gobol daris la ah caasimada hindiya ee niyu delhi wuxuu ku dhex maray muslimiinta iyo dad hinduus ah من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa balse markaan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen magaalada muqdisho kuwaasi oo ay ku beegsadeen ciidamada ay tababareen imaaraadka carabta ee dhowaan la geeyey magaalada muqdisho bayaanka waxaa inoo aqrinaya cabdifataax maxamed qaasim war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay ee taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa looga hadlay weerarkii habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana lagu bilaabay sida tan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxay allah fadligii saacadihii lasoo dhaafay magaalada caasimada ah ee muqdisho ka fuliyeen weeraro lagu beegsaday murtadiinta dabadhilifyada ah ee imaaraadku uu leeyahay dhowaana laga keenay wadanka uganda ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka weerarka koobaad ayay ciidamada mujaahidiintu xalay saqdiga dhexe cagta ku mariyeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafadda cali turcaaye ee degmada heliwaa intii uu howlgalkan socday waxay mujaahidiintu allah fadligii goobta ku dileen lix askari oo ka tirsan murtadiinta waxayna nolosha ku qabteen askari kale kaasoo isaga oo maxbuus ah gacanta ugu jira mujaahidiinta ayaa lagu yiri warka weerarka waxaa kale oo ay mujaahidiintu kusoo qaniimaysteen baa lagu yiri war-saxaafadeedka agab ciidan oo ay ka mid yihiin hub iyo rasaas ay murtadiintu goobtaasi ku haysteen sidoo kale ayaa lagu yiri laba weerar oo barqanimadii maanta ay mujaahidiintu ka fuliyeen isla magaalada muqdisho waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay mid kale cadowga lagu beegsaday saddexdan weerar ayaa ah maleeshiyaad dhowaan lagu soo tababaray waddanka uganda isla markaana maamulkooda iyo maalgelintooda ay leeyihiin xukuumadda ridada ah ee imaaraadka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka si ay qayb uga noqdaan mashaariicda shahaadolo dirirka ah ee ay kufaarta saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho gabagabada warkan ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu yiri mujaahidiinta oo u taagan dhowritaanka badqabka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah iyo hirgelinta shareecada islaamka waxay ballan ku qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee yahuudda saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay dhulalka muslimiinta ka saarayaan cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso sidaa ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka cabdisamed wuu mahadsan yahay cabdifataax maxamed qaasim markaana dhanka gobolka baay waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa weerar duqeyn ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen xero xabashida etoobiya ay kaga sugnaayeen degmada bardaale ee gobolkaas madaafiicda uu ku hoobtay xerada ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan lix askari oo etoobiyaan ah ayaa meedadkooda la arkay oo goobtaasi ku dhintay iyadoona afar kale ay ku dhaawacmeen duqeynta hool halkaasi ugu yeelay etoobiyaanka islamarkaana ay shirarka ku qaban jireen ay hoobiyaasha ku dhaceen dab ayaana qabsaday waxaana la arkayay qiiqa cirka isku shareeray diyaarad nuuca helikabtarka ah way xabashida lahaayeen ayaa maanta barqadii waxa ay kasoo degtay degmada bardaale taasi oo goobta ka daabushay dhaawacyada iyo askarta etoobiyaanka ah ee goobta ku waxyeeloobay dhanka magaalada muqdishona maanta waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen howlgallo kala duwan haddaan ku bilowno barqanimadii maanta waxay mujaahidiinta qarax la beegsadeen bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa uganda lagu soo tababaray ku leeyihiin agaarka hotel guuleed ee degmada kaaraane magaalada muqdisho goobtaasi hal askari ayaa ku dhintay mid kalena isagoo dhaawac ah ayaa laga qaaday dhanka wadanka kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha wadanka kenya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato waxa ay fuliyeen weerar qarax ah oo lala beegsaday ciidamada kenya xalay saqdii dhexe saacaddu markay ahayd toddoba saacii bar ayay mujaahidiinta waxay qarax ku burburiyeen gaari taw ah oo ay saarnaayeen ciidamo kenyaati ah kaasi oo ka baxayay deegaanka ceelqaalow kuna sii jeeday deegaanka wargaduudo ee gobolka mandheera qaraxaasi tafaasiil dheeraad ah kama aanan helin askari ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay howlgallay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa wuxuu sheegay in dhaawaciisa kadib ay dayacday dowladdii uu u dagaalamayey haashim cabdinaasir ayaa warkaas faahfaahinaya abuukar daahir xasan waa askari ka tirsan booliiska dowladda federaalka ah gaar ahaan wuxuu ka howlgeli jiray saldhigga howlwadaag wuxuu ku dhaawacmay kadib markii ay weerar farsamaysan kusoo qaadeen rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegayaa in lasoo weeraray iyagoo howlgal ku jira laakiin iyagiiba howlgal laga qabsaday wuxuu sheegay in asaga iyo saaxiibkiis meyd ahaan looga tegey haddaba waa kan asagoo ka warbixinaya qaabka oo weerarka u qabsaday iyo waqtiga ka soo wareegay abuukar daahir xasan ka tirsan saldhig howlwadaag ku dhaawacmay bakaaro oo howlgal u aaday anoo ku jiraan dhaawacmay meydahanaana laygaga tegey oo qof oo xooy nolol igama tegin waana na soo weerareen waana nagu galeen nakoo dhaawacay naga tageen koodina meydahanayn nooga tageen waxaa kasoo wareegsaday afar sano aa kasoo wareegatay waxaa ila dhaawacmay askari kale ila dhaawacmay askarigii kale sida anaga camal u bareeris yahay sidaasana bareesaan bareeriskuna dareemo la-aan howlgalaan ku jirnay taliyaha saldhigaa nala socday shuceyb tali shuceybaa nala socday aankood howlgal ku jirno dadaalay nooga imaadeen anugu howlgalaan ku jirnay meel mugdiyaa maraynay isha farta haddii laga gala aanuu jeegin howlgalaan ku jirnay labadayna miishiyaan ku dhaawacnay anugu meydaanaaba nagala tegaba abuukar hadda waa dhulyaal wax daryeelana ma uusan helin wuxuu sheegayaa inuu walwal joogtaa la nool yahay dareenkiina uu ka tegey aniga dareemo la-aantaasa ay hayso aniga dacwadiina ma hurdo oo cawo kasto kurbaa ii taagan dareem la-aanta haddana waxaa iiga daran dhinaca aan u seexdo oon waxawaaye u jiifo aan maago cawo kasta waa duleysmi oo miisho dareemo la-aan haddana dhinacan loo gedin waa si kale naqani kaadida iyo saxarada waxaa ma dareemayay kaadida bacdaana iigu jirto saxaradana iyadana marmarna anoo sariirta saarana iska imaanaya aniga hadda wadankan waxaa laydha wax lagaagama qabo karo adiga haddii caafimaad laydhaha hindiya ugu fiicana laydhaha hinda dii lagu geeyo waxaa laga yaabaa laydhaha inaa lugaaga iyo dareemaaga ay kuusoo noqdeen xabadaa waxay iga dhaceen intay iga dhaceen fiiray iga dhaceen laba xabaa igu dhacday midaanaa gadaal ka baxda marka midaana garabkay ka baxday dowladda federaalka ayaa askarta ku shaqaysata inta ay fayow yihiin iyadoo waddooyinka uga tagta markii ay holgam noqdaan waxaana mar walba warbaahinta ka soo hor muuqda askar la dayacay oo calacalaya jasaaka allahu khayran boqolaal ka tirsan ciidanka etoobiya ayaa lagu dilay dagaalada ka soconaya gobolka amxaarada iyadoo xukuumadda ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah maleeshiyada fano maxamed cali ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay cabdisamed dagaallo culus ayaa weli ka soconaya gobolka amxaarada ee dalka itoobiya kuwaasoo u dhexeeya ciidamada federaaliga iyo jabhadda fano magaalada taariikhiga ah ee lalibella ayay maleeshiyaadka fano la wareegeen qeybo badan oo ka mid ah oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha ee magaaladaas dowladda xabashida itoobiya ayaa saacado ka hor ku dhawaaqday dagaal ballaaran oo ay sheegtay inay la gelayso kooxda faano oo gacansaar dhowla leh dowladda eritrea gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan iyo ciidamo kumanaan askari ah ayaa la arkayaa iyagoo kusii qulqulaya jiida dagaalka warbaahinta maxalliga ah ayaa dhankeeda sheegtay in itoobiya ay kumanaan askari oo ciidankeeda ka mid ah u daadguraysay ismaamulka amxaarada si ay uga hortagto dhaqdhaqaaqyada mucaaradka hubeysan ee wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in dagaal aada u culus uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada adid gojam ee koonfurta ka xigta caasimada gobolka amxaarada ee bahirdaar ugu yaraan saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka federaalka itoobiya ayaa la sheegayaa in halkaasi lagu dilay waxaana lagu gubay gaadiid fara badan iyagoo hub iyo maxaabiisna laga qabsaday maleeshiyaadka amxaarada ee fano waxa ay sheegeen in ciidanka itoobiya ay ka qabsadeen qori zuug ah iyo gaari jeemis ah dagaal faraha looga gubtay ayaana afar iyo labaatan saac oo xiriir ah ka socda duleedka wallo dagaalada ka socda gobolka amxaarada ayaa galay marxalad aada u xasaasi ah waxaana ilaa iyo hadda gacanta sare leh maleeshiyaadka amxaarada ee loo yaqaano fano kuwaasoo qabsaday magaalooyin iyo deegaano badan oo ku yaala waqooyiga itoobiya cudurka aidiska ayaa kusoo badanaya waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka ay joogaan dadka soogalotiga ah ee itoobiyaanka ah waxaa faahfaahinaya maxamed amiin degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa kusoo badanaya kiisaska dadka laga helayo cudurka aidiska wararka ka imanaya degmadaasi ayaa sheegaya in tani ay ugu wacan tahay iyadoo ay magaalada dhooban yihiin haween itoobiyaan ah oo amxaaro iyo tigree u badan kuwaasi oo ka shaqeeya guryaha qaarkoodna ay maqaayado u furan yihiin baaritaan uu bishii abril sameeyey mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed cabdi ayaa lagu ogaaday in cudurka aidiska uu aada ugu faafayo cabudwaaq waxa uu sheegay in baaritaan uu ku sameeyey koob iyo labaatan qof uu ku ogaaday in shan ka mida ay qabaan cudurka aidiska
marka waxaan baarnay koob iyo labaatan qof koob iyo labaatanka qof shan qof ka mida waxay noqdeen h i v positive oo waxaa laga helay cudurka h i v-ga ama infectionka dhaliya cudurka aidiska xaqiiqatan waa number aada u badan markii boqoley loo bedelo waxay noqonayaan boqolkiiba hal wax ka badan inay xanuunsan yihiin dadka magaalada yimid marka waxaan jeclaysanay inaan bulshada la wadaagno oo ay jiraan dad aan la baarin oo xaafadaha ka shaqeeya ama xaasas noqday oo gabdho ah oo ka yimid wadamada deriska aan nahay una baahan in la ogaado xaaladooda caafimaad maadaama cudurrada ay yihiin cudurro fiday inta badan qoysaska ku dhaqan degmada cabudwaaq waxa ay bilaabeen inay baaritaan caafimaad marsiiyaan haweenka itoobiyaanka ah waxaana dhacda in boqolkiiba sagaashan haweenka laga helo cudurka dad badan ayaa waxay arrintaani ku macneeyeen mid lasoo qorsheeyo oo la doonayo in soomaalida aidiska lagu faafiyo haweenka itoobiyaanka ah ayaa waxaa keena oo qandaraas kusoo qaata niman gaadiidley ah waxaana la sheegaa in gaadiidleyda aada itoobiya qaar badan oo ka mid a uu xanuunkaasi asiibay itoobiya ayaa waxaa ku badan dhaqan xumida shacab badan oo itoobiyaan ah ayaa hadda ku sugan magaalooyinka hargeysa boosaaso cabudwaaq balambal iyo kuwo kale magaalada muqdisho ayaa ka mid ah meelaha uu cudurkan sida aadka ah ugu faafayo inkastoo fisqigu ku badan yahay magaalada haddana waxaa ugu sii darsamay muqaadaraadka halista badan ee cirbidaha laisku duro kuwaasi oo sababay in dad badan oo cirbidaha isticmaala uu cudurku ku dhaco kani waa nin oday ah oo wiil uu abti u yahay cudurka sidaasi ugu dhacay ultimo ugu dambayntii waxaa soo baxday wiilka inuu qabo h i v ids waxaan soo caddeeyey isbitaal kalkaal ayagoo badanaa laga gudbiyey xamarweyne bashaleen banaadir beerta nabadda ceelgaad afartan iyo lix unugay ahaayeen waxaa la geeyey m c h shangaani ku yaalo dhakhtaradda ay dhehayso afartan iyo lixdoodii waxaa laga helay h i v ids laga helay waana ilmo yaryar waxaana daliil ku ah afartan iyo lix cunugo ceelgaab ah haddii laga helay h i v hadis kooxda oo joogta ka waran fagax kooxda oo joogta ekis control bacad ka waran kooxda oo joogta saybian ka waran kooxda oo joogta hodan ka waran soomaaliya waxaa ku socda duulaan dhan kasta ah si loo kala gaabiyo ummadda waxayna aqoon-yahanadu sheegayaan in dagaalka xabashida uu ka halis badan yahay duulaanka kale ee maskaxda iyo caafimaadka waxaa la ballaariyey dhismaha suuqa xoolaha ee ku yaala deegaanka kumiya burow ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo laga dhisay goob cusub warbixinta warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubayda maamulka islaamiga ah ee degmada baraawe ayaa ballaarin xagga dhismaha ah ku sameeyey suuqa xoolaha deegaanka kunyo barow isagoo ka dhisay goob cusub oo ku taala cirifka waqooyi ee deegaanka halka markii hore uu ku yiilay dhanka bari ee magaalada kulan maanta ka dhacay deegaanka kunyo barrow islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa lagu shaaciyey furitaanka suuqa waxaana la sheegay in lagu soo kordhiyey ka ganacsiga geela lo-da iyo xaywaanada kale ee waxtarka u leh nolosha aadanaha dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka beesha tuni wuxuuna sheegay inay soo dhoweynayaan ka waxgarad ahaan isagoo dhanka kale ganacsatada ugu baaqay inay sii horumariyaan ganacsigooda marka waanu soo dhoweyneynaa waanu ku faraxsannahay waana garab istaagaynaa sidaan ku xoojin lahayn ganacsatadana waxaan ka codsanaynaa xoolihii la keeno inay gataan ay meel walba ka yimaadaan suuqii sii ballaariyaan oo dadkaas lala shaqeeyo reer baadiyaha xoolahooda si ay u cashanin laga gato oo suuqii la jeclaysiiyo u istaagaan dhaqaalahooda ay geliyaan oo maalgashadaan suuqaasna wixii loo baahan yahayna laga helo magaaladana ay dadka camiraan ganacsatada xowlihiina dadka ay ka gataan oo barnaamijyadaasna si fiican loo xoojiyo suuqaasna uu noqdo waxaan ilaahay ka baryaynaa suuq barakaysan inuu ilaahay nooga dhigo suuq barakaysan oo lagu barwaaqoobo ilaahay inuu nooga dhigo
sidoo kale mid ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in suuqa ballaarinta lagu sameeyey ay muhiimad badan u leedahay ganacsatada deegaanka
anoo ku hadlaayo ganacsigii afkowdii waan soo dhoweyneynaa suuqan cusub waan soo dhoweyneynaa wax taruu ganacsiga u leeyahay ragga odayaasha ahaa oo nuqubada ahaa ka hadleen waxtarka uu nool ahaa wixii annaga aan sheegi rabno o dhan ayaga sheegeen hadalan looma hadlo anaa dhiman looma hadlee suuqa ganacsatada muhiim badan u leeyahay weliba ganacsiga keliya maahane xataa baabuurta ariga raraysay waxaa waaye manaaficadu u leeyahay baabuurta ariga raraysay marka la yidhaha toban ceel oo magaalada daafaheeda ah waxaa lagu gado gaari walbo rar aan asaga u dhammayn oo qabyahu meel la fadhiisanaa laakiin markii waxa la isu keeno gaarigu wuxuu heli karaa wax isku aadan oo nadiif ah oo u qaaduu heli karaa mid ka mid ah guddiga dalaaleyda suuqa kunyo barrow ayaa isaguna ka hadlay kulanka wuxuuna sheegay inay ku faraxsan yihiin ballaarinta lagu sameeyey suuqa eedio eed si dhawaayaan eedio eed ka faraxsan suuq wiinka oo kunyo barrow laku furaayo suuq oo ah suuq muslimiin guud ahaan meel walba joogaan oo suuq oo dadka furada ay ahayno suuq muslimiin ah kii oo hamar joogo ganacsi ah oo sakooy karo hoolasku gada kar kii kismaayo joogo hoolasku gada sakooyo meel walba nimel meeshii joogo ku safarayo hoolasku gada kar wal yar aniga kelmad yar may ka daraayo dadka oo hoolaaleyda oo reer baadiya ah suuq maalintii sabda ah ina hoolaakiyo geel luuy aran ilkooyan uul horob hool may la wadiday afgooy la wadada safariida hoola haddii afgooy dayta laadan hoolaaka markii la gada laadan bil iyo ahaan wal iljira dambeesoo sug suuqan kaama ah mina hoolaaka gadata may beesoota horsku hash waxaa jira waxgarad kale oo ka hadlay kulanka islamarkaana ay ka mid yihiin suldaan cabdideeq iyo injineer awgaaba maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku howlan mashaariic kala duwan oo uu ku horumarinayo bulshada gobolka dowladda koonfur afrika ayaa waxa ay xoog kula wareegtay hanti badan oo ay soomaalidu leedahay taasoo u tiilay gudaha dalkaas maxamed muude eebo muslim ayaa faahfaahinaya
wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in xukuumadda dalkaasi ay xoog kula wareegtay hantii ay lahaayeen dad soomaali ah dowladda koonfur afrika iyada oo awood adeegsanaysa la wareegtay hantida ay lahaayeen dadka soomaalida ah ee ka mid ah kuwa ugu ganacsiga badan ee dalkaasi waxaana hantida ay dowladdu la wareegtay ka mid ah lacag lagu qiyaasay hal milyan falkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada belville dowladda koonfur afrika ayaana arrinkani sabab uga dhigtay in dadka soomaalida ah aysan canshuuraha dhiibin muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayay goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka soomaalida ah oo ay la wareegeen ciidamada booliiska mid ka mid ah dadka soomaalida ee ku nool dalka koonfur afrika goobjoogana ahaa xilligii uu boobku dhacayay ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen waxaa ka dhacay magaalada belfield khaasatan moolka som belfield ee masaajidka sunna ku yaalo dhammaan waxaa halkaas laga qaatay wax allaale wixii dadku halkaas ay ku haayeen ama dhar ha ha ahaado kaba ha ahaadaano lacag meesha tiila ha ahaadaano taas oo ah lacag aada iyo aada u badan iyo hanti gaaraysa malaayiin oo hal milyan iyo wax ka badan ah lagu qiyaasay ayaa meeshaas laga qaatay waxayna u saameysay si aada iyo aada looga looga murugoodo dhibaatooyinka halkaas ka dhacay waxay ahaayeen inaanan xataa xilligii ay shaqadu dhammaatay wixii ka dambeeyey qayb ka mida oo ugu waaweyn meelihii waxay fuqsadeen kaamirooyinkii marka si aan caddeebanka qaar loo helin soomaalida ku nool koonfur africa ayaa waxay si joogto ah ula kulmaan falal isugu jira dil dhac iyo xadgudubyo kale oo kaga imaanaya burcad koonfur afrikaan ah waxaana hadda muuqanaysaa in dhibaatada ay ku sii xoogaysatay maadaama dowladdii dalkaas ay si xoog ah kula wareegayso hantida dadka ganacsatada magaalada guriceel ayaa ka cabanaya lacag canshuuro xaddaaf ah uu maamulka galmudug ku soo rogay gaadiidka ganacsatada wax u keena maxamed ciise ayaa faahfaahinaya ganacsatada magaalada guraceel ayaa ka cabanaya lacaga canshuuro xaddhaaf ah oo maamulka galmudug ku soo rogay gaadiidka ganacsatada wax u keena ganacsiga ayay albaabada isugu dhufteen iyagoo sheegaya inaysan u dulqaadin karin lacago hor leh iyadoo lacagihii hore loogu qaaday aan waxba loogu qaban gaadiidkii uu maamulka lacagaha ku soo rogay ayaa la hakiyey ama loo diiday inay soo galaan magaalada ilaa ay ka bixiyaan lacagaha uu maamulka ka rabo taasina waxay keentay in magaalada uu sicir barar ka dhaco waxyaabo badan oo muhiim ahaa qaaliyoobaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada guraceel oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in canshuurtan xadhaafka ah aysan u dulqaadin karin iyagoo canshuur bixiyaal ahna aysan haysan badiilka canshuurta waxaana la saaray canshuur aan qaadi weynay wadooyinka waa ay burbursan yihiin wax horumara kama jiro magaalada sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah ganacsatada magaalada waxaa nugu dhacday in la saaray canshuur aan qaadi weynay oo fara badan guraceel iyo cadaadana loo jaray afar boqol iyo siddeetan ayagoo aysan noo muuqan wax nagula bedelay annaga macnaha oo laambiyaana loo saaray horumarrana na la siiyey aysan halkaa ka muuqan marka waxaan cabasho ka nahay wasaaradda maaliyadda galmudug waxaa jira niman hadda darawaliin oo xanuunsan baa jira oo keliyihii tabcaanka ah oo waddada darteed u xanuunsan xoolihii waa baaba gaadiidku uu shaqayn waayey wadda xumo aniga waxaan ahay dadka suuqleyda ah ganacsiga ah waxaa xoolaheenni ku xayiran yihiin bil
bulshada ku dhaqan meelahay dowladda federaalka ka taliso ayaa aada uga cabanaya dhulboob iyo lacago xaddhaaf ah oo laga qaadayo iyadoo saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka lagu eedeynayo musuq maasuq iyo xatooyo hantiyeed kulan u dhexeeya beesha maxmuud yaraab iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu qabtay degmada ceelbuur iyadoo beesha ay bayco la gashay wilaayada mahad cubayd ayaa faahfaahinaya waxaa degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud lagu soo gebagabeeyey kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraaba oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kulankan oo socday kow iyo toban maalin ayaa wuxuu ahaa kulankii labaad ee dhex mara beesha iyo wilaayada islamarkaana ay isku wareestaan tan iyo markii ay bilaabatay xamalada sanad jirsatay ee ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah waxay beesha maxamuud hiraab cusboonaysiisay baycadii ay horay ula gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana beesha mar kale beyco ka qaaday waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida waxayna beesha ku wada ballameen inay difaacaan kitaabka alle insha allahu tacaalaa hadda waxaan rabaa marka beeca tajdiidaan galaynaa waxaana rabnaa ragga odayaasha oo horjoogiyaasha gaar ahaan oo jifooyinka ah inay soo istaagaan haddii aan la yidhaahdo ugaaska ku jiro intaasi gacantaaysa saaraynaa anta kalena beecadu waa isla akhrinaynaa baacadana macnaheedu waxa waaye jihaadkii iyo maaragtay diintii iyo kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan maaragtay aan ku ballamayno oo iska adkaynayno ayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis ay tahay marka raggaas ha istaagaano halkan ha istaagaano insha allahu tacaala gacanta markan soo wada saara halkan dhammaan markan waxaan naga rabaa insha allahu inaan akriyo baayactukum baayactukum calaa kitaabi illaahi على كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة وعلى السمع والطاعة في المنشد والمكره في المشهد والمنهج والعسر واليسر والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وعلى نزع الأمر إلا أن نرى إلا أن نرى كفرا بواحا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عندنا كثير من الأمهان ما استطعنا ما استطعنا اللهم فشد mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday labada dhinac ayaa ka hadlay fadhigan la isku waraysanayey nuqabadii meesha ka hadashay waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha maxamuud raab ugaas ciise ugaas maxamed caraba Ee, sida hadda loo ballamay oo maaragtaa haddii alla idankeeda leeyahay ah ilaahay kitaabkiisa inaan wada difaacna cadawga kusoo duulaane reer maxamuud hiraab ilaahay kitaabkiisa inay wax ka difaacaan diyaaray u yihiin Ee, haddii alla idankeeda leeyahay waa kelmad maaragtaa aan maanta ee, aysan ka yaxyaxayn wax kasta oo maaragtaa cid kasta oo ilaahay kitaabkiisa col la ah reer maxamuud hiraab colay la yihiin cid kasta oo ilaahay kitaabkiisa garab taaganna reer maxamuud hiraab waa garab taagan yihiin sidoo kale guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon mire wehliya culisow ayaa isaguna kelimad ka jeediyey kulanka
salaan kadib waxaan rabaa insha allahu tacaalaa annaga heer maxamuud haddaan nahay ugaaskuna noo duceeyey markaan warku annaga waxuu joogaa bitaqwallaahi ilaahay cabsidi kitaabka allah iyo sunnadiisa inaan difaacno naftannada iyo maalkannaga inaan ku difaacno haddaan heer maxamuud nahay markii hore haddaan xoogaa qayb ahayn kalkan waxaan weydiisanaynaa walaalaha heer maxamuud meel alle meelay joogaan oo qadhoob noogu xageeyo inaan istaagno goobta aan ka xaadirno insha allahu tacaalaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu maantana sugo nabadoon xaaji bashiir axmed xayle oo ah xubin ka mid ah nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay waxaan u diyaargarownay insha allahu tacaalaa kuna ballannay in cadowga alle ee duulaanka ah wax badanna kusoo duulaya iyo wakhtiyaal badan degaamada muslimiinta gaar ahaan degaanka soomaaliyeed kusoo duulay insha allahu waxaan u diyaargarownay oona u sheegaynaa dadka muslimiinta ah ee walaalaha aan nahay gaar ahaan kuwa soomaaliyeed annaga reer maxamuud hiraab haddaan nahay inaan jihaadka u diyaargarownay dhammaantaya inaan ku ballannay inaan isku taagno inaan cadowgaas cadowgaas inaan ka difaacno degaanka yaga iyo degaamada kaleba inaan ka difaacno annagoo allihii weynahay oo waaxid ahay een, garabsanayna wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaa marar kala duwan ka dhacay kulamo ay wilaayadu la yeelatay beelaha soomaaliyeed ee dego gobolkaasi
mahadsanid mahad warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan iska horimaadyo culus ayaa gobol daris la ah caasimada hindiya ee new delhi wuxuu ku dhex maray muslimiin iyo dad hinduus ah iska horhimaadyadan ayaa waxay si gaar ah uga dhaceen gobolka haryana ee dariska la ah caasimada hindiya ee new delhi waxaana ka dhashay khasaare kala duwan ugu yaraan shan ruux oo laba ka mid ah ay yihiin ciidamada booliiska ee hindiya ayaa ku dhintay iska horhimaadyada halka ay ku dhaawacmeen toban kale oo askari oo booliis ah waxaa intaa dheer in hinduuska ay gubeen masjid iyo gawaari ay lahaayeen dad muslimiin ah waxaana falkaasi ku dhintay hal ruux mid kalena uu ku dhaawacmay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa